wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay kulanka bilaha ah kaasi oo bishiiba mar la qabto islamarkaana looga wada hadlo arrimaha bini-aadanimo ee kasoo cusboonaaday deegaanada jubbaland kulanka ayaa waxaa kasoo qeybgalay agaasimayaasha wasaaradaha kalluumaysiga iyo biyaha sidoo kale waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha jubbaland kulanka ayaa intii uu socday looga hadlay xaalada bini-aadanimo oo kasoo cusboonaaday qaar ka mid ah deegaanada jubbaland iyo sida markaasi gargaar loo gaarsiin lahaa deegaanadaasi markii uu kulanka soo hidlaaday waxaa faahfaahin ka bixiyey agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland ayaanle maxamed maanta oy taariikhdu ahayd toddobaatanka bishan agost eelabadakunafarlaatanka waxaa inoo qabsoomay kulanka bilaha ah ee loo yaqaano state humanitarian coordination meeting oo ah kulan laysaga wareysto xaaladaha humanitarianka ama bini-aadanimo ee ka jira jubbaland guud ahaanteed degmooyinka jubbaland ay ka kooban tahay dhammaantood kulankan waxaa sharaf u ah inay nagala soo qayb galeen mas-uuliyiin dowladda ka socota gaar ahaan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha kalluumaysiga iyo dhaqaalaha baluunga iyo agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha iyo tamarta sidoo kale waxaa goobjoog ahaa hay-adda jukri waxaana nagala soogay gudoomiye ku-xigeenka hay-adda gudoomiye maxamed khadar iyo dhammaan hay-adaha ka howlgala jubbaland hadday ahaan lahaayeen un-ka hadday ahaan lahaayeen kuwa caalamiga hadday ahaan lahaayeen kuwa localka ama soomaalidu leedahay ee dalka laga leeyahay kulankan markaa ujeedooyinka ugu weyn ee maanta loo qabtay diiraddan si gaara u saaraya waxaa ka mid ahaa gargaarka deg degay la gaarsiinayo goobaha dhowaan ee dowladda gacanteeda soo gala ee galbeedka kismaayo dadka iyo sidoo kale dadka kasoo barakacay deegaanadii dagaalada ay ka dhaceen ee duleedka kismaayo gaar ahaan qeybta galbeed in gargaar deg dega la gaarsiiyo wasaaradihii deegaan markaa iyada ah ee goobta joogay sida wasaaradda biyaha aan ku faraxsanahay inay iyaguna ay adeegii loo baahnaa iyo gargaarkii loo baahnaa gaarsiinayaan deegaanada janaac cabdalle iyo iyo iyo buulexaji ajendaha shirka inahaas iyo wuxuu ku jiray oo ka koobnaa in wasaaradda ay meel fiican u marayo oo ay gabagaba marsiinayso diyaarinta siyaasada lagu taageerayo ama siyaasada lagu looga hor imanayo lagu joojinayo leexinta gargaarka oo loo yaqaana a diversion policy siyaasadaas oo wasaaradda hadda gacanta ku haysana meel gabagaba ayay maraysa waxaana rajeynayna in mar dhow lasoo gabagabeeyo loona soo bandhigo in dib lagu sameeyo review kadibna la ansixiyo oo golaha wasiirada la horgeyn doono insha allah waa u mahad celinaynaa t v-ga isagana sida quruxda badan noogala soo qayb galay kulanka